Muddooyinka dambe, waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ka socda olole nadaafadeed kaas oo looga leeyahay bilic soo celinta magaalada. Bulshada magaalada Jowhar ayaa tilmaamay in ay ka shaqaynayaan horumarinta deegaanka, taas oo ay ku sheegeen muhiimadda ugu jirto dadka iyo dunyada in laga shaqeeyo nadaafadda. Maamulada xaafadda Horseed iyo Kolmis ayaa booqday xaafadda Buulasheekh islamarkaana ay ka socotay olole nadaafadeed. Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in ay tani ay tahay mid udub ku ah magaalada Jowhar maadaama aan looga baranin maamul xaafadeed uu xaafad kale u booqdo. Waxaana uu guddoomiyaha Buulasheekh ugu baaqay bulshada ku nool xaafaddaasi in ay ka shaqeeyaan bilic soo celinta magaalada, ciddii irideeda horteedana ku xiri weyso leerar ay la diigsan doonaan sharciga.
waa ku mahadsan yihiin booqashada ay maanta ay nasoo booqdeen ma arki jirin unugu maadaama waa coroto noo coroto waayay ma arki jirin maamul inuu yimaado ma yidhaa waxaan dardar galshaa intaasaan joogaa meesha ma arki xamada labaad waxaan u sheegaa heer buulasheekh inay geedka ku yaallo girdahooda ay iska jaraan hadday iska jari waayaanne kolley amaameeray la kulmaayaan birta iyo bulaacada oo ku qabsaa ay iska dhigeenna uyunkana waa qodob kaloo lamaado waaye gurigaygaan birtan ku sureeyo laba mitran ku saa'idshay iyo maaragtay sheegay nalkaan birri subaxdii aan xiri rabaayo nalkana waa idin sheegay ilaa kumuslim geedahana waa idin sheegay haddana waa aragteen qof waliba geedka ku yaalla gurigeera oo iridda ugu yaallo ha iska jarto gurigu aan nal aan leh oo koronto aan ku jirin lama haysto laakiin gurigu nal ku jiriyo iridiisa ha isaga xirto ee nal maahan markii ugu horreysay oo maamul xaafadeed uu amar ka soo saaro in bulshada ay leerar ku xidhaan iridda horteeda